Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa v o a washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha maarsh waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka mitirban waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan efemyada magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi iyo jabuuti idaacaddayada galab habeennimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedyada puntland iyo jubba oo heshiisyo kala saxeexday booqasho waxay ahayd taariikhiya oo si fiican ku soo dhammaatay aana rajaynayo in ayna noqon doonin tii ugu dambaysay ee nooceeda ay noqon doonto mid had iyo jeer la isweydaarsado waqti yaroo yaro ay jirtay ee, ee dowladdaas jubbaland wax badanoo horumar ayay gaareen runtii oo aan is leeyahay meelaha qaarkood waxaad moodaa inaanu loo baahan yahay in anuga kaga dayanno nidaam wanaagsan ee, ayay samaysteen ee, waxaan rajaynayaa inta kalena inay ee, ilaahay u fududeeyo
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waraysi aanu la yeelannay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufe iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in iska hor imaad u dhexeeya maleeshiya beeleed uu ku dhex maray deegaanka saaxo kaasi oo ay ku dhinteen afar qof ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex qof oo kale dhammaantoodna waxay dadkaasi ahaayeen kuwii dagaalamayey dagaalka ayaa ka dhashay muran ku saabsan waraab iyadoo lagu jira xilligii jiilaalka dhaawaca oo ka kooban dhinacyadii diriray ayaa la kala dhigay gobol magaalooyinka goldogob iyo gaalkacyo dagaalka ayaa la sheegayaa inuu si iskiis ah hadda uu istaagay sanadkii hore ayaa dagaal midkan la mida waxa uu ka dhacay isla tuulada saaxo abaanduulihii sare ee jabhadda al nusra front ee xidhiidhka la lahayd alqaacida abu xamaam al shaami ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday kulan ay lahayd jabhaddu al shaami waxaa lala dilay dhowr xubnood oo kale warbaahinta siiriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay weerarkaas cirka ah ku qaadeen gobolka idlib hay-adda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota xasaradaha dalka siiriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay dilka al-shaami laakiin may caddayn cidda dishay mid ka mid ah mintidiinta ayaa dhimashada al-shaami ku tilmaamay jab weyn oo xanuun badan oo soo food saaray al-nusra madaxa hay-adda unesco ayaa cambaareeyey burburka ay kooxda isis u geysatay meelaha taariikhiga ee magaalada assyrian ee gobolka nimrud waqooyiga dalka ciraaq waxaana ay sheegeen in burburinta goobaha dhaxalgalka taariikhiga ah ay la micno tahay dembi dagaal hay-adda ayaa sheegtay inay ka go-an tahay in ay ka qabato wixii awoodeeda ah inay difaacdo dhaxalka ciraaq ayna hogaamiso dagaalka ka dhankaha in si sharci darro ah loo dhoofiyo waxyaabahaasi dhaqanka ah ee sanadaha badan soo jiray ee taariikhiga ah kaasoo lagu maalgelinayo marka ugu dambeysa lacagta laga helana kooxaha argagixisada maleeshiyaadka isis ayaa bilaabay inay cagafcagafyageliyaan deegaanka nimrud khamiistii waxaana ay tallaabadan ahay tii ugu dambeysa ee weeraro isxigxiga oo loo geysanayo taariikhda dhaxalgalka ee ciraaq hay-adda unesco ayaa sheegtay in gaadiidka dagaal oo aad u hubeysan ay ka qayb qaateen weerarkaasi oo bilowday kadib salaadii duhur wasiirka dalxiiska ee ciraaq ayaa war qoraala ku sheegay in kooxda isis ay weli iska indhatirayaan rabitaanka dunida iyo dareenka bani aadamka ee ka dhanka ah weerarada ay ku hayaan goobaha taariikhiga ah ururka xoreynta falastiin ayaa ugu baaqay madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas inuu joojiyo iskaashiga dhinaca amniga ee la leeyihiin israa'el iyaga oo uga falcelinaya tallaabada ay dowladda israa'el ku hakisay dakhligii uga iman jiray reer falastiin cashuuraha ay gacanta ku hayaan israa'iiliyiintu golaha dhexe ee b l o ayaa soo jeediyey soo jeedintan sameeyey kadib markii ay laba maalmood kulan lahaayeen waxyaabaha ay hoosta ka xariiqeen waxaa ku jira waxa ay ugu yeedheen israa'iil oo ku guuldaraysatay fulinta heshiisyadii labada dhinac u dhexeeyey madaxweyne cabaas ilaa hadda kama hadlin inuu hirgeliyo soo jeedinta b l o sidoo kalena israa'il weli wax jawaab ah arrintan kamay bixinin
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington maamulada puntland iyo jubba ayaa kala saxiixday heshiis taabanaya dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga arrimaha federaalka iyo qodobo kale heshiiskani waxa uu ka dambeeyey markii madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada kismaayo isagoo maantana dib ugu laabtay magaalada garowe waryaheena nuux muuse birjaab ayaa warbixintan noo soo diray goor dhoweyd war murtiyeed ka soo baxay kulankii saddexda cisho uga socday magaalada kismaayo dhinacyada jubba iyo puntland ayaa lagu sheegay inuu yahay mid saldhig u ah iskaashi dhinacyo badan sida amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda wasiirka madaxtooyada maamulka kumeelgaarka jubbaland cabdiqaani cabdi jaamac oo warbaahinta ugu aqriyey magaalada kismaayo qodobada labada dhinac ayaa sheegay in arrimaha siyaasadda laga dooday in jubbaland iyo puntland aragti midaysan ka yeeshaan xaqiijinta hiigsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo in laba in la dedejiyo dhammaystirka federaalka iyadoo la raacayo dastuurka qaranka in la dedejiyo fulinta qodobadii ay isku afgarteen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lixdii februaayo labadii kun iyo shan iyo tobanka in jubbaland iyo puntland soo magacowdaan xubnaha uga mid noqonaya guddiyada heer qaran oo ay ka mid yihiin guddiga dib u eegista dastuurka amniga qaranka isku xidhka xukuumadaha federaalka iyo kala xadaynta xuduudaha doorashooyinka iyo guddiyada kale qodobada labada dhinac ayaa ka mid ahaa in aragti midaysan ay ka qaataan qaabka loo maamulayo kheyraadka dabiiciga dowladda federaalkana ay ka qaadanayso kaalinteeda dastuuriga sida warmurtiyaadka lagu tilmaamay in jubbaland iyo puntland si wadajir ah u samaystaan golo wadajir ah oo ka shaqeeya xoojinta xiriirka labada maamul in mucaawinooyinka lagu helo magaca soomaaliya si isu dheelitiran looga qayb loogu qaybiyo deegaanada soomaaliya iyo in dowladda federaalka ay u fududayso hay-adaha caalamiga ah inay si toos ah u caawin karaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya macnaheeda no objection policy in qorshayaasha hindisaha cusub new deal planis lagu baahiyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka islamarkaasna samaystaan xafiis ka shaqeeya iskudubaridka iyo xidhiirka deeqaha in jubbaland iyo puntland ay aragti midaysan ka yeeshaan qaabka loo maamulayo khayraadka dabiiciga ah iyadoo dowladda federaalkana qaadanayso awood awoodda uu siiyey dastuurka qaranka xoojinta xiriirka ganacsiga qodobkiisa koowaad in labada dowladood iyo labada bulshaba ay iskaashi ka yeeshaan arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyadoo taas ay hormuud ka noqon doonaan labada wasaaradood ganacsi iyo labada rug ganacsi namber labo in canshuur hoose laga qaado badeecadaha labada dhinac u kala gooshaya qodobka ugu dambeeya oo ahaa e isweydaarsiga aqoonta hay-adaha dawliga ama institutional building waxaa la isku raacay in la wadaago aqoonta iyo waayo aragnimada la xiriirta kobcinta aqoonta hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland iyo jubbaland ayaa sidoo kale ku heshiiyey inay iska kaashadaan dhanka ammaanka labada dhinac arrimaha amniga qodobkiisa koowaad in la qabto shirweyne ay isugu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya si looga wada tasho looga wada tashado arrimaha ciidanka qaranka iyo amniga namber labo in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada magac kasta oo ay wataan iyo in la isdhaafsado xogta cadowga saddex in puntland gacan ka siiso jubbaland dhinaca tababarada booliiska gaar ahaan isticmaalka adeegyada kala duwan ee xarunta tababarada ee degmada carmo ee ku taal puntland afar in dhammaan tababarada ciidamada heer federaal ay noqdaan kuwo loo siman yahay lana gaarsiiyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxweynaha maamulka kumeelgaarka jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa dhankiisa soo dhoweeyey heshiiska labada dhinac puntland iyo jubbaland ay ahayd mid soomaaliya guud ahaan iyo waddada ay ku socota iyo wanaageedu sidii horumare loogu sii gaari lahaa aanu kaga wada hadlaynay aanan isleeyahay waxay ku dhammaatay booqasho waxay ahayd taariikhi ah oo si fiican ku soo dhammaatay aanan rajaynayo in ayna noqon doonin tii ugu dambaysay ee nooceeda ay noqon doonto mid had iyo jeer la isweydaarsado sida ku cad warmurtiyeedkana iyadoo khibradaha aqooneed ee shaqooyinka iyo wax badan la isweydaarsan doono amniga iyo meelaha hadda soomaaliya dhibka badan uu ka jirana wax badan oo xooga aan isweydaarsan doono madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagana galabta soo gaaray magaalada garowe isaga iyo wafdigii uu hogaaminayey ayaa dhankiisa tilmaamay in kulankii magaalada kismaayo ay kula qaateen madaxda jubba uu ahaa mid hordhac u ah kulamo joogto noqon doona wakhti yaroo yaro ay jirtay dowladdaas jubbaland wax badan oo horumar ayay gaareen runtii oo aan isleeyahay meelaha qaarkood waxaad moodaa inaanu loo baahaya in anuga kaga dayano nidaam wanaagsan ayay samaysteen waxaan rajeynayaa inta kalena inay ilaahay u fududeeyo oo himladooda iyo midnimadooda iyo wadajirkooda iyo horumarka soomaaliyeed ay hegsanayaan inay gaaraan ayaan rajeynayaa wadahadal dheer baanu yeelanay ku saabsan xiriirka jubbaland iyo puntland oo aad og tihiin xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dowladeed kaasoo oo ku dhisan in horumarinta iyo midnimada soomaaliya hirgelinta nidaamka federalismka soomaaliya oo nidaam federaal oo dimuqraatic ah yacni ku dhisanta hore u socota taa in la iska kaashado inaanu wada yeelano xiriir dhow dhaqaale siyaasadeed iyo iyo amni intaba ayaanu kusoo heshiinay wada arta maamulanayaa warmurtiyeedka aan soo wada saarnay waxaan rajeynaynaa hadda wixii ka dambeeya in isu imaatinka iska warqabku inta hore aada uga soo dhowaado oo si joogta laysaga warqabo ufuud la isdhaafsado nuux muuse birjaab v o a garowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan sidaaad warkaba ku maqlayseen dagaallo salka ku haya colaad beeleed ayaa dib uga soo cusboonaaday deegaanka saaxo ee gobolka mudug ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay maamulka galmudug ayaa ku baaqay in cadaawadda la joojiyo beeluhuna ishor fadhiistaan khadka telefoonka ee bandiiradley ayaa wariyaheenna ibraahim xasan daandure uu kula xidhiidhay wasiirka dib u heshiisiinta ee galmudug xasan faarax barre waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
dagaalkaasi aniga horta waxaan joogaa badiiriley wuxuuna ka dhacay soonahaas maaragtay xagga degmada ugu aaday gobolka kumiye ee jalisoor meel la yihaaho saxan aada oo ka dhacay dagaal dagaal kafool kafoolada ma ahay niman reer miyiga oo laba nin ah oo ari shuban haya waa niman soo daadeen dhowr baabuur wata dhowr baabuur wata halkaas bay maaragtay ay kusoo daadeen cabiro badan baa laisku dilay waa labadii nin iyo raggii soo daaday labadii nin maaragtay waa dhinteen labadii nin waa dhinteen oo dhanka kale ah dhankan hadda aniga xaggayga ah waa dhinteen labadaas nin dhanka kalena hadday wax wara oo caskaama siin karo badeed waa gartay maxaa marka ee salka uu ku hayaa dagaalka dagaalkaasi waxaa laga wada salka ku hayo oo dhurxura male dagaal waxa weeye hadda koor soo socon jiray buu ahaa oo labadaa beelood u dhexeeyey oo maaragtay rag badan ka dibdiday ilaa maaragtay aada iyo aad rag maaragtay badan baa laska dibday waa dad reermiya waa dad guurtaaday ahaayeen sidaas oo kale abaa qolaba mar aali jiray dini jirtay oo wax soo jiri jirtay anaku gogol baan dhigay gaalkaagaan gogol anagu dhigay muddo laba biloodaaso waxaa siinay goboltiin si aan u heshiisiino hadda ka horna bishii saddexaad oo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii baan meeldigu ay doonaya heshiis weyn oo balaaran ku qortay oo labada beelood isugu keenay oo niman odayaal oo waxgarada oo maaragtay macnaha goobjoog ka ahaa sida degmada degdegab oo kale iyo xaarad waaq oo kale ka ka yimid baa ahaa heshiis baa halkaas baa ka dhignay adidara heshiidkaas ma hirgelin dagaalka sidii muusuu socday dilkaasina waa dhacay oo maaragtay geedkaa shalay u dambeeyey oo labada nin ku dhimatay xag dhanka xaggaana anigu hadda ma caddayn karo laakiin ruuxiisa waxaa leeyahay maqlhayay inta uga dhintay oo maaragtay kana dano ka dhaawacmay inkastoo xog dhaawac oo aanan xaqiiqa aanan ahayn saas oo ay tahay aad iyo aad baan uga xumahay waxaana leedahay beelahaas maaragtay saa ku dirirhaya dilaan ku dilaya wax xala oo ku jiraa ma jiraan hala joojiyo dagaalkaas wadahadal iyo maxaan ku idhaahaa heshiis wax loo soo fadhiisto rag badan oo labada beelood ka tirsana waxay joogaan jamareed bay joogaan oo arrintaasna haweenka ka wada hadlayay natiijaro hadda iyadoo halkaa loo fadhiyo baa arrintaasi dhacday oo nimanka dhanka xagga ay maaragtay intay soo diileen bay halkaas wadiyeen halkaasay maraysaa waxaad ii sheegtay in hadda ka hor isku dhacaas uu dhacay oo dib u heshiisiin la sameeyey labada beelood haddana mar kale waa kan oo isku horumaadku waa dhacay ma jiraa wax kale oo beelahaasi lagu kala dhex geli karo
haddaabaa loo fadiyey haddaa loo fadiyey waa ku dhuusamareedba hadda labada dhinac ee labada beelood ama labada dhinac odayaal ka socda dhuusamareed ay hadda joogaan oo arrinkaasay u fadhiyeen nabadeynta ay u fadhiyeen haddee sidaasay u burburaysaa mar haddii ay iyadoo la fadhiyo hadda meel dagaal ka dhacayo waa nasiib darro weeye waxaan leedahay weli laga quusan maayo ha laysku yimaado shir weyn hala qabto ha la yimaado nolosha lasoo fadhiisto oo dhibnada muddo tiigan ragga odayaasha oo jooga meesha iyo dhuusamareed joogana hadde labada beelood ka tirsan iyo dadka kale oo maaragtay ehelka oo jooga oo arrintaas iyo kuwa maaragtay wax ka galay wax weyn ka galay waxaan leedahay arrintaas ilaa ilaa lagu dalaalo oo maaragtay lasoo cusboonaysiiyo heshiisiinkii iyo dugashii iyo fadhigii saasaan leedahay ama ku baaqayo marka hadda halka wax ka dhaceen xaaladdu waa sidee xaaladda waa iska garanaysaa meel wax ka dhacaan waa iska garanaysaa dee balaba kollay mayd bay duwanaysaa balaba mayd bay duwanaysaa wax hadda ku dhex jira oo dada oo labada beelad ka socda ama dhanka maaragtay dhanka dowlad xaggeed ah ninna ma jiraan ninna ma jiraan kaasi wuxuu ahaa wasiirka dib u heshiisiinta ee galmudug xasan faarax barre oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington jimco wanaagsan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi waxa uu ka mid yahay culimmada soomaalida ugu caansan marka ay noqoto faafinta iyo barashada diinta islaamka in muddo ah waxa uu ku noolaa dalka dibaddiisa sheekhu waa imaam waana mudaris qur-aanka iyo diinta islaamka haaruun macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey howsha uu xilligan gacanta ku hayo bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuulillahi sala allahu aleyh waalihi wasalam tasliima katiira waan salaamayaa dadka imaqlaya oo dhan walaalahay meel kasta ay joogaanba haddaad iweydiisay waxaan ku maqnaana insha allahu tacaala dee kolleyba waxaan ka mid ahay uun dadkaas wadankoodii markuu dhibka ka dhacay dibadaha uga soo baxay waxaan joogaa meel waddan la yidhaaho qatar magaalada dooxa ayaan ku sugnahay halkaasaa hadda istiqraarkaygu iyo sugnaanshaygu uu yahay qalbigaygu ilaa hadda waddankeeni buu ku xidhan yahay insha allah allah noo wada hagaajiyo dee inshiqaalkaygii waxaan ku mashquulsanahayna waa uun waxaan rajaynayaa inay uun noqoto wixii aan markii hore baan waddankii ka haynay oo min baab dacwa ama imaamat almasjid ama tadriis alqur'aan ama wixii la halmaala un baan ku mashquulsanahay iyo ziyaaraad iyo ma garanaysaa jawlaad aan ugu kala baxbaxo meelaha kala duwan oo adduunka ah dadka walaalaheena qurbaha kala tegay oo aan marmar soo booqdo adigu inshiqaalaadkaygu inahaasay u badan yihiin wallahu waliya tawfiiq insha allah waa gartay n soomaaliya dabcan muddo ayaad ka soo maqnayd dhibaatada ka dhacday iyo dhimashada iyo geerida iyo gaajada siyaasadda aan deganayn maxaad ku sababeyn lahayd oo salka ku haysaa bay kula tahay wallahi xaqiiqatan yani waxaan filayaa horta sideedaba jif jismiga insaanka ama jirkiisu marka uu qofku markuu bukoodo acraad ama calaamaad baa kasoo baxaysa kala duwan hase yeeshee acraaddaas iyo calaamadahaasi waa calaamado tusinaya in xanuun jiro mathalan qofka waxaa laga yaabaa inuu mushkiladiisu ay tahay caloosha laakiin finan ay meelo ka- kala duwan kasoo baxayaan madax xanuun ku dhacayo ama kada hadhow dhakhtarka marka uu tago oo uu yidhaaho mushkiladaadu waa waa caloosha ku fadhida ama dhiba- uu yidhaaho maxaa isku xiray madaxan ka sheeganaya caloosha maya waa- cudurku waa caloosha weeye laakiin acraadan iyo calaamaadkan kala duwan meelo du- kala duwan ka imanaya ama iyaguba kala duwan waxaa sababa cudurkaas aniga marka wallahu aclam waxaan u arkaa eh, asaas ahaan dhibku wuxuu ka yimid eh, hal marad oo ah eh, dacfu liimaan iimaanka ayaa daciifay iimaankii baa dadka ka tegay ma oran karo insha allah muslimiin muminiina la wada ahaa laakiin maadaama iimaanka uu daciifay calaaqadii ilaahay lala lahaa ay yaraatay ilaahayna subxaanahu jala jalaaluhu dadku uma sinna ilaahay gaal iyo muslim ma wada simin Eh, ilaahay subxaana watacaala adduunkan iyo aakhirada sameeyey ilaahay aakhira ayaa kala weyn adduunyada marka siday aakhiradaada u hagaagi lahayd waa laga yaabaa in maaragtay eh, lagu ciqaabo oo oo lagu tusiyo eh, acmaashaas almuhim marka anoo soo koobaya waa garta waxaan qabaa calaaqada ilaahay subxaanahu watacaala aan la leenahay ba- oo daciiftay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan ee qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxan oo dhan dhacaya sabab u ah taasaan qabaa wallahu aclam waa gartay sidaad l- dabcan la socotaba xaaladda caalamka islaamka sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay dabayshan lagu magacaabay gugii carabta oo dad fara badan oo ka telinayay wadamo islaama dadka qaarkood u arkayeen inaysan dooranin oo digtaatoore ay yihiin xukunkii laga tuuray laakiin markiiba haddana waxaa xigay wadamadaas badankooda kuwo badan oo ka mida dhiig fara badan oo daatay syriya ciraaq yaman libiya masar qaybo ka mida soomaaliya inkastoy ka horeysay dhiig daadashadu haddana dhinac bay xiriir kala leedahay dhibaatada ka taagan syriya ciraaq oo kale iyo ta soomaaliya ka taagan maxaad ku macnayn lahayd wixii dhacay wallahi arrinta iyada ah, aragsida dadku way ku kala duwan tahay dad baa markii ay nataa'ijkii iyo midihii ka dambeeyey ay arkeen eh, runtii eh, yacni dhaleeceeyey arrintaa oo oo ku tilmaamay inay khalad ahayd tallaabadu sha- shucuubta ay qaadeen oo ay kaga hortegayeen yani keli kelinkii ama magaranaysaa dictatornimadii ay magaranaysaa ay u fiicnaan lahayd inay sidooda ay ku daystaan dad baasaa arka dadna waxay arkaan maye waxani waa iska acraab loo baahan yahay oo kulliba la mari lahaa natiijaduna waxay ku dambeyn doontaa un shucuubtani inay eh, taxarurto oo ay ka baxdo magaranaysaa eh, eh, ku amartaa claimtii aan ku salaysnayn eh, diinna ku salaysnayn waxbana ku salaysnayn ee keliya ee dulmi ay ahayd laakiin asaas ahaan ca- ca- yani cumuum ahaan eh, eh, awdaacdii ama waxyaalihii jiray ka jiray wadamadaasi ma ayna fiicnayn dadkana eh, dhib unbaa u keenay nin hadda u bareeri lahaa ma jiro dhib unbaa keenay inay eh, ku kacaan xukaamtoodii ama ay maaragtay ku banaan baxaan ama ay magaranaysaa laakiin wamaca dalika cidina ma oga qaybka ma oga oo oo- eh, qolana isma lahayn eh, sidan si ka xun baad ku dhacaysaan Eh, waxaan rajaynaynaa un insha allahu tacaala in ilaahay subxaanahu watacaala wanaag u dambeysiiyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ka mid a culimo udiinka soomaalida ugu caansan marka ay noqoto faafinta iyo weliba barashada diinta islaamka dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in waraysigaasi oo dheer aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe waxaana uu waraysigan uu shiiqu kaga hadli doonaa xaaladda soomaaliya ee xilligan fadwada ciidamada shisheeye iyo qodobo kale
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka iyadoo la tix raacayo heshiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa toddobaadkan magaalada istanbuul waxaa isugu tegey wafdiyo ka kala socday soomaaliya iyo somalilan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada soo socday ee labada dhinac laakiin wadahadalladaasi ayaa qabsoomi waayey kadib markii somalilan ay shuruud ku xirtay in xubno ka mid ah ergadii matalaysay dowladda soomaaliya laga saaro wadahadalka taasoo dowladda soomaaliyana u cuntami weysay haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee wadahadalladaasi ay u qabsoomi waayeen maxay yihiin cilladaha hanaanka wadaxaajoodyadan ay ku soo socdeen muddadii saddexda sano ahayd ee iskudayadan ay socdeen su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa dooda ka qayb galaya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya qadka teleefonka ee magaalada new york dalkan maraykanka ayuu ku jiraa qadka magaalada colombus ohio ee dalkan maraykanka waxaa sidoo kale ku jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka ohio qadka taleefonka ee magaalada minneabolis waxaa ku jira xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijkeenaan gudagelaynaa wafdiye ayaa loo diray oo tegay istanbul waa kulmi waayeen dhexdhexaadin uu turkigu isku dayayna way guuldareysteen maxay idinla tahay sababta ugu weyn ee loo kulmi waayey waxaan ku hormarayaa maxamuud cabdulaahi jaamac sifir wa waa mahadsantahay aniga horta de waxa doodan oo kale wati wakti dheer bay u baahan tahay iyo isfarfadhi markaa telefonkuna dhibaatadiisu leeyahay aan ka gudbo haddaba dee mawqifku waa wax labada qoloba waa sheegeen waxa la isku qabtay waxa weeye ka qaybgalka qolooyin dad ergada kamida somaliland u dhalatay ee lagu soo daray oo somaliland diiday somal ergadii soomaaliyana ku adkaysatay marka labada ergo waxay waxay tilmaamaysaa waa muran siyaasadeed iyo aragti aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan soomaaliya waxay doonaysaa inay dowlad waxay ka mid yihiin ergada dowlad federaalia waxay doonayaan inay somalilandna kusoo daraan federaalka ay ka mid noqoto somalilandna waxay doonaysaa inay iskeed u madax banaanaato ay noqdaanna soomaaliya somaliland laba daloo walaalaho isku jaara waxaan siinayaa cabdinuur baan siinayaa waa mahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay arrintan waxay u baahan tahay in dib loo noqdo oo la baaro shirarkii hore ee soo qabsoomay ilaa iyo toddobada iyo sideedda gaarayay oo oo somaliland iyo dowladda soomaaliya dhex maray runtii waxaan isleeyahay arrimaha ka dhexeeya somaliland iyo soomaaliya aad bay u fara badan yihiin oo waa muhiim in lawada kulmo oo laga wada xaajoodo oo dialogue la sameeyo arrimaha laga wada hadli jiray waxaa kamid ahaa arrimaha gargaarka dadka reer somaliland iyo soomaaliya iyo maaragtay gargaarka ay dibadaha ka helaan in maaragtay aan la siyaasadayn habmaamulka hawada dalka oo laga gaaro maaragtay heshiis soomaalidu ay wada gaaraan in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada security-ga laga wada shaqeeyo oo aysan dhicin in qolooyinka argagixisada ay ka faa'iidaystaan maaragtay dadka walaalaha ah iyo in maaragtay laga midoobo lagana soo wada horjeesto argagixisada iyo iyo maaragtay piracyga iyo iyo iyo arrimaha noocaas oo kalea marka heshiisku arrimo badan ayuu taabanayay oo runtii u baahan in soomaalidu ay ka wada hadasho hase ahaatee sida walaalkii sifra u sheegay waxaa soo galay siyaasad oo oo oo ay ka muuqato maaragtay in la diidan yahay wafdiga ka socda dowladda soomaaliya runtii waxaan shako ku jirin dad badan oo reer somaliland ah inay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya oo ay wasiiro ka yihiin oo ay xubno ka yihiin waxaan isleeyahay inta laga gudbo waxyaabahan oo superficialka ah ama maaragtay u muuqda xoogaha in ay ay ay ay culays yihiin in loo in loo degdego arrimaha labada maaragtay walaalo ka dhexeeya dadkaasi dowladda matalaayan ay yihiin dad soomaaliyeed runtiina ku leh xaqna ku leh federaalka dowladda federaalka xaqna ku leh reer somaliland marka waxaan isleeyahay arrintaas waa nasiib darray ahayd caqabad bay ku tahay shirkaas waxaan isleeyahay shirkaas waa inuu dib usoo laabtaa oo arrimahaas laga gudbaa labada kooxna waxay xaq u leeyihiin inay soo dirsadaan dadka isleeyihin waa idin matali karaan wa wa waa gartay waxaan siinayaa xaamud baan siinayaa qadka magaalada minneapolis gedigiinba horta waad mahadsan tihiin soomaalidana waan waan salaamayaa arrimahan shirkani anugu had iyo goor hale waxaan aaminsanahay in marka aad dhibaato ka hadlayso haddaad dhibaatada siday tahay u qeexi weydo oo dhibaatadii aad ka cabsooto ama aad si daba u qeexi weydo dib baad kala kulmaysaa arrintan soomaaliya iyo somalilan laleeyahy horta ma labada magacba horta labada magacba waa qalad labadan magac meel iyo meel aan kula baxnay oo ma jirto lixdankii waxaan la baxnay jamhuuriyadda soomaaliyeed labadii magac ee soomaaliya iyo somalilandna waan tuurnay marka astaantan la soo celinayo ee laleeyahay waddanka iminka koonfur iyo waqooyi baa wada hadlaysa taasaa dhibta keenaysa markaad mar shirad galaysana haddeed qeexi weydo ood magacyada xuduudaha wax walba aad qeexi weydo ood been ka sheegto dee dhibtaasi way kugu soo noqono marka somalilan la leeyahay somalilan la leeyahay ma waxaa looga joogaa halkii ingiriisku gumaysan jiray haddii taa looga jeedo goormaa lagu heshiiyey in magacaa la qaato iyaana ku heshiiyey soomaaliya haddii la leeyahay dadka koonfurta iyay masilaysaa goormaa lagu heshiiyey in soomaaliya loo bixiyo koonfurta oo laba waqooyi iyo koonfur ay wada heshiiyaan talabaad waxa weeye waqooyi iyo koonfur waamuu dagaal dhex dhacay oo islaayeen oo mushkiladooda la galay maxay tahay marka waxa weeye mar walba dhibta haddaad siday tahay u abaari weydo ood ka xishooto dee foolxuma kaaga soo bixi anigu waxaan aaminsanahay in soomaaliya heshiiso qabaa'ilka soomaaliya oo dhan waxay tabanayaan la weydiiyo beeshaa dhexe ee burciya hargeysiya berbera degani waxay tabanayaan in la weydiiyo laakiinse dadka waqooyiga in magacooda la wada siiyo waa arrin qalada dadka koonfurtana in magacooda group la wada siiyadana waa qalad dowladda soomaalida adduunkao dhan baa ictiraafsan qarankoo dhan bay mas-uul ka tahay minlaya cadayla arhaas gamboni groupna uma yeedhin karo waxa iyadu ay rabto iyo cidda ay ku darayso shirka iyo cidda kale haddii kale qaran ma noqonayso qarannimadeeni waa iska qaaday marka dhibtana halkaasi ka socotaa maxamuud cabdulaahi jaamac sifir waad imaqlaysaa waa ku maqlaya waxaan jecelahay inaanay naga noqon doodu fadhi ku dirir waxa la isku waxa wada hadlayay waxay ahayd soomaaliya iyo somaliland waxay ahaayeenna qolo weliba way ogeyd qaabkay soo yimaadeenna u caddaa marka ma aha inaynu dib u dib u laabano wax inaynu ka hadalna arrinka la isku qabtay iyo weli waxaan jecelahay in si xalaala oo aan dhinacna ahayn inaan waxa u sheegno maadaama aynu dad dibadda joogno dadkeenna aanu aynu ar dadkeennana u wax u isinno waa doodan inay noqoto mid wax iltilma xal tilmaanta ee mid muranka ka ka mid noqota aanay noqon marka aniga waxaan waxaan arkaa waxaan usoo jeedin lahaa labada dhinaca wada hadlayaba in laba mushkiladood ba hayso waa mushkilad siyaasadeed iyo mushkilad farsamo mushkilada siyaasadeed waxa caayaha ugu dambeeya in dib laysaga dhigo oo aan laga wada hadal laakiinse waxaa soomaalida ku mahmadaa aan wada hadalla waan heshiin qaababka hore loo wada heshiinayana ujeedadooda waa inay noqdaan inay kalsooni isku kalsooni abuuraan wada hadalka waa in loo arkaan laga duwaa gorgorta iyo iyo iyo iyo muran waa inaynu u aragnaa wada hadalku waa in aan iska aynu ka wada wada tash wada tashi loo arkaa wada tashiga marka mashaakilkeenu maxay yihiin maxaa dhibaateen labadeennaba in haysta sidaynu uga wada gudbi kartaa haddii wadadaa lamado waa laisku soo dhawaanaya kalsooni way abuuraysa wax kasta ha ku dambaysa cilada kale taas waa marka in taabka loo gelayo in sidaa loo arko wada tashi wada hadalada wada tashi iyo iskaashi loo arko qaab arrinka kale ee meesha jira cilada kale joogtaa waxa weeye iminka laba sanadood saddex sanadood ku dhawaad baa wada hadalada sagaal sagaal shir baa la isugu yimid waxba m wax wax la taaban karo ay keenaan ma jira kii ugu dambeeyna waa taa lagu kala kacay halkaa waxaan odhan lahaa cilado farsamaa jira ee farsamo kuwaana in la ifiyaabay u baahan yihin aniga aragtidayda laba ergo oo ballaaran oo lasoo laisu keenay waxba maxalilayaan wada hadalada waxay u baahan yihiin in ay in dadka qolo waliba dhinaceeda in shacbiga loo diyaargareeyo wada hadallada ujeedooyinkiisa iyo waxa ka suuragala iminka labada dhinac midna ma sameeyo shacbiga ma diyaargareeyo marka wada hadallada qaabka loo gelayaana cilado badan baa ka ya kusoo baxay cabdinuur baan siinaya ilaa iyo hadda sida sifir uu leeyahay waxa keliya ee labada dhinac ay isku aragti ka yihiin oo aan ognahay waa in la wada hadlo wada hadalkiina waa socon laayahay dhinaca kale labada dhinac ayaa wejigabax ay ku tahay dunida ilbaxa ah horteeda in shir la isugu yimaado oo haddana la wada hadli waayo oo waxna ay ka soo bixi waayaan mar walba oo ilaa saddex sannadood waxaa soo jiitamaan xagee wax iska qaban laayihiin bay kula tahay cabdinuur
waa mahadsan tahay walaalahayna waa ay hagaajiyeen aniga waxaan isleeyahay awalan intaanan la aadin turkey iyo ingiriiska iyo maxaa la yidhaahda djibuuti iyo meelo badan aan shirarka lagu qaban horta waxaan jeclaan lahaa shirarkaas inay ka dhacaan cariga soomaaliya ama ay ka dhacaan muqdisho ama ay ka dhacaan hargeysa ama meelo kale ay ka dhacaan awalan si maaragtay ummadda soomaaliyeed ay u arkaan waxaan inay tahay wadahadal ay dad walaala ay ka dhexeeyaan tan labaad waxaan isleeyahay mushkilada siyaasadeed ayaa ka weyn sida walaalkii sifir uu yiri mus- mushkilada iskaashiga maxaa yeelay haddaanan la xalilin fekerka siyaasadda ee runtii arrintan qarinaya na waxay keenaysaa dhibaato waxaan isleeyahay na walaalaheen reer somaliland kulankan waxay uga dan leeyihiin inay ku helaan aqoonsi na oo ay gooni istaagooda lagu aqoonsado oo wadamada maaragtay international communityga ay tahay ay u arkaan na dowladda soomaaliyana waxaan isleeyahay federaalka waxay u aragtaa na soo dhaweyn aan walaalaheena reer somaliland in laga wada hadlo na arrimaha ka dhexeeya labada maaragtay wa- dad walaalo ah si loo helo in maaragtay na unitigii dalka uu usoo laabto oo dowlad soomaaliya ay noqoto mid midaysan marka meeshaas ayaa ismaandhaaf ka jira na haddii marka na qolo walba ay raadinayso maslaxad iyada u gaar ah na na kadibna laga wada hadlo arrimo yaryar oo la isku diido diidmadu waxay ka imaanaysaa mushkilad siyaasadeed oo aan weli la qayixin oo aan weli laga wada xaajoon marka waxaan is leeyahay inta la iska dhaafo arrimahan laga wada hadlaayo eena een ah maaragtay een humanitarianka iyo iyo xa- xa- qaabkeen u wada shaqaynaa iyo hawada iyo sidaan u maamulno intaan la gaarin waa in arrinta muhiimka ah eena laga wada hadlaa arrintaas oo ah kon- dastuurka somaliland waxaa ku jira in ay muqadas tahay eena goosashada eena somaliland dastuurka dowladda federaalkana waxaa ku jira inay muqadas tahay een wadajirka iyo iyo sovereigntyga dowladda soomaaliyeed marka labadaas een arrin oo istaafsan sida laisu waafajin lahaa oo looga wada hadli lahaa oo looga heshiin lahaa waa inay marka hor timaadaa intaan laga wada hadlin arrimo kale oo yaryar oo maaragtay keeni kara inay wejigabax ku noqoto labada maaragtay een walaalo oo isu imaada mar walba haddana ku kala tala shirarka wa- wa- waa gartay Eh, xamud baan siinayaa xamud eh, waad maqlaysaa een, cabdinuur iyo sifir halka ay dooda u dhigayaan Eh, dhinaca kale labada dhinac ayay eh, siday sheegayaan arrintan culays ku tahay adigu maxaad ugu yeeri lahayd eh, dadaal- dadaalka socda ma waxaad ugu yeeri lahayd wadaxaajood ma dib u heshiisiin mise maaweele iyo dholoto siyaasadeed eh, sida dadka qaar eh, wax ka sheega shirarkan iyo eh, wadahadalladan ay qabaan
horta kolley maxamed kolley wax walba kolley waxa fiican de in xagga fiican ka eegno een, oo kolley de arrintani waa arrin een, masiiriya oo dee masiirkii soomaalina lagaga hadlaayo iyo hayaheedii lagaga hadlaayo een, arrintan laysano dee kolley sidaan u diidanahay uun de waxa weeye sida loo wado iyo qaabka loo wado een, walaalkay maxamedna waxaan u sheegayaa arrintu inayna fadhi ku diri lahayn waayo arrintani aayaheennii bay saamaysaa aayaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo dhan bay saamaysaa arrintani waxay si khaasa u saamaysaa dadka degan in dadka awdal degan dadka khaatumo degan dadka maakhir degan dadka beelaha dhexe degan ee moogtahay hargeysa iyo burciyo berbere degan marka anigu waxaan aaminsanahay arrintani haddii ay dadtirsanayaan inay khatar ku tahay oo anigu khaasatan aan tirsanayo inay arrintani arrin toos dadkan awdal degan khatar ku tahay dadka maakhir deganna khatar ku tahay dadka khaatumana khatar ku tahay xaq baan u leenahay inaan doodayda ka dhiibno si daacadna uga dhiibano waxa weeye marka horeba cid iyo cid u idmantay iyo dastuurka hargeysa qoratay meel lagu ansixiyo soomaali ku ansixisay ma jiro adduunweyne ku ansixiyena ma jiro waxa qudhaheena qabtaa waa inaga wada dhexeeyey waa axdankii lixdankii aan wada saxeexanay kaa haddii gurubow tuurana dee soomaali oo dhanna markaa way wada tuurtay markaa axdigaasi ma jiraayo cid waliba axdiga ay samaysato ayay ku dhaqmaysaa dadkan awdal waad og tahay inayna majoritygoodu raalli ka ahayn somaliland dadka khaatumana inay raalli ka ahayn maakhirna raalli ka ahayn waad og tahay inay dagaalla ka socdaan imikada gobolada aan soo sheegay oo dhan marka dowladdii soomaaliyeed gruub soomaaliyeed oo intuu hub qaatay dadkii kale u cagajuglaynaya dee ma odhan karto waan la shiraya iyo ninkii baa Wa- ina wa- masila wa- wa- waa Waxay gartay gobolada aan soo sheego o dhan dowladda soomaaliyeed baa masila haddii ay magac somaliland ku masishana dee goboladii kale waxay ku qasbaysaa iyakuna inay go-aan oo ay mustaqbalkoodii ka tashadaan wa wa waa gartay Eh, xamud eh, waxaan rabaa waxaan xamud waxaan rabnaa in dooda in maaragtay een, een, mawduucyada aan eh, ka hadlayna eh, xoogga lagu saaro aragtidaadana xor baad u tahay oo ku caburin mayno laakiin waxaan rabnaa in marka hore si bulshada uga bogato eh, mawduuca dooda ku saaba ku saabsan tahay aan eh, diiradda ku saarno oo een, eh, xagga aan aan inooga yara bayrin Eh, waxaan siinayaa sifir baan siinaya siinaya sifir adigu shirkan maxaa shirarkan socda maxaad ugu yeri lahayd aniga iyo saaxiibadayda kada ku jiraba adiga iyo saaxiibadayda kada kula jira meesha yacni waxyaabaha asaasiga inaanayna muran gelin qaabka dowladda soomaaliya ku dhalatay ku abuurantay waa kan waa la wadoogay anaaba mar ka mid ah oo ka qayb galay Een, eh, wax mar somaliland dadkeedu eh, qof sida qof iska soconaya ama soo ama xildoona ama la- xoolodoona ama waxun wax raadinayo oo ka soo waayay xankooda waxaa jira dad badan oo soomaaliya ka soo waayay isku dayay inay ka qayb galaan siyaasadda oo deetana markay ku fashireen xagga soo qabtay marka iminka waxa waxa iminka waxyaabaha dhabta ee dhaca waxa weeye qofkii xaggoo ka soo cadhoodaba xamar buu yimaadaa oo wax ka doonaa oo wax ka helaa marka inaynu iska waxaasoo dhan waa ognayaa haddaba aan iska dhaaf somalilandna qaabka ku timi waa la ogyahay mid la dafiri karana maaha koob iyo sagaashankii baa shir la isugu yimi dadkeedii oo dhan baa isu yimi beeraheedii baa isu yimi waxay soo afjareen dagaaladii wa- qaab farsami qaab bay ku heshiiyeen axad bay wada qaateen qaab bay mareen shirar badan dabajoog ay keeneen doorashay sameeyeen marka laakiinse aan u gud anigoo ma doonaya inanta somaliland oon tilmaamo labada la- laba dastuur baa kala jira iminka labada dastuur anigu xaq bay uleeyihin sooma soomaaliya dastuurkeeda ayadaa u gacan fulan xaqna way uleeyihin siday doonaa haga dhigtay laakiin somaliland sidaas oo kale laakiinse somaliland marra dad ka wakiila oo oo dad la soo dirtay oo somaliland soo dirtay kamay qayb gelin dhowr shan iyo tobankii shir ee lasoo qabtay ee dowladda federaalka lagu sa- ay ku- ay ka- kasoo ambaqaaday marka iyaanaynu een, i- waxyaabaha xaqiiqada ayaan iska indhatirayna waxaan ka hadlaynaa war haata halkaynu marayno sidaynu uga gudubnaa labadii way isu baahan nahay xalku midnimadu xal waa noqon kartaa laba daba walaalna xal waa noqon karaan yani labaduba mid wala noqonaya ujeedadu waxa waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo waxa weeye waar sidee baynu isu kaashanaa xal u gaadhnaa oo isu kaashanaa oo dhibaatada ina haysata ee maanta dadkeena haysanaa aynu uga gudubnaa dhibaatada waxaa ka mid a ee iminka way ogtiin xawaaladihii waa la joojiyey banking system ma lihin een, e, lab- shan iyo labaatan kun oo ciidan oo shisheeyaha xa- koonfurta jooga oo nabadda ilaalinaya oo da- bee- e, m- maamulada la samaynayo mid walba kiibayo iyo bakool wixii ka dhacay waad arkaysay ka iminka gobolada dhexe waad arkaysaa e, juubooyinka sida ku abuurma waad arkaysaa wax dhabah oo dadka soomaaliyeed ku heshiiyey ma jiraan ee waa wax giddigood ka soo ambaqaaday ku abuurmay gacmo shisheeye marka anigu waxaan leeyahay aan ka gudubno gamcaha shisheeyo ka xorowno gamcaha shisheeyo oo aan saami u wada hadalno oo ku dhowaano xalka oo aan u oo aan u aragno sidaynu waa gartay halkaa halkaa rabaa halkaa baa rabaa halka halkaa baa rabaa intaan cabdinuur u gudbin waxaan rabaa halkaa inaan sifir su-aal kaa weydiiyo adoo raalliya Eh, dowladda soomaaliya ayaad ka soo shaqaysay eh, waxaa lagugu yaqiinay nin eh, midnimada soomaaliya iyo een, aad ugu ololeyn jiray xilliga maxaa iska kaa bedelay hadda ood somalilan wakiil u tahay maxaa iska bedelay aragtidaadii ku aadanayd in soomaali isu timaado oo somalilan oo jirta iyo soomaaliya oo jirta ay isu yimaadaan wada hadlaan oo marka dambena la midoobo horta een, wa- wa- ka- soomaaliya aan ka qayb galay mar marna wax badan iskama kay bedelaan Anigu soomaaliya waxaan isku qaban somaliland waxaan ka diiday mar walba waxay diideen wadahadallada marka iminkana wadahadaladii bay ogolaadeen mar hadday wadahadaladii ogolaadeenna wixii aan ku diidan haddee meesha waa ka baxeen marka een, eh, xamar walaaladii xamar t f g da markaan ahayna wax waxa ii muuqatay wax doonaya xalba inaanay meesha joogin waa nin xukun iyo nin xukun doonaya nin xoolo doonaya iyo nin eh, ujeedo ka eh, cid shisheeye u- u- u- u- u adeegaya marka deetana waan ku qanci waayey waxa meesha ka socdaa in dan soomaaliyeed ay tahay sidaasaan sidaas wax sidaasaan uga soo laabtay waa gartay cabdinuur baan siinaya aad baad umahadsan tahay Een, ah, wa- waxaan ah, runtii een, ah, rabaa inaan qiro walaalkay sifir een, ah, inuma uu yahay nin soomaaliyeed oo usoo dagaalamay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed runtiina aan aan ixtiraamka u hayo Een, ah, hase ahaatee waxaan een, ah, runtii ku faraxsanahay in uu ka hadlay arrimaha een, ah, dhibaateysan ee soomaaliya ka socda oo dowlad goboleedyada ah iyo iyo xaalad ay ku sugan yihiin waxaa ii muuqata markaa in uu ogol yahay een, soomaaliduna inay maaragtay ka hadasho arrimaha dhibaateysan ee ka socda somaliland oo ay kamid tahay een, go- gobolada een, ah, een, maakhir iyo iyo iyo een, ah, een, ah, degmooyinka kale marka soomaalidu haddii ay dhibaato ka jirto dabcan way furan tahay in maaragtay arrimahaas laga wada xaajoodo oo aysan yani hal qolana aysan ufurnayn qolada kale xa- xaaladeeda dhibaatada inay ka sheekeyso qolada kalena ay ka xayiranto maaragtay inay ta kale ka hadasho marka waxaan isleeyahay walaalaheen reer somaliland iyo iyo iyo dowladda federaalka soomaaliya runtii waa inay dib isugu laabtaan oo qolo walba ay gadaal u laabataa ay fiirisaa war maxay tahay waxaan ka rabo arrimaha ee siyaasadda dalka soomaaliya Een, ah, soomaaliya een, ah, sidaan ogsoonnahay constitutionka wuxuu qorayaa inay muqadas tahay wadajirka iyo iyo iyo sovereigntyga dowladda soomaaliyeed hase ahaatee ilaahi hadda ma jiro siyaasad na qiraysa wada hadalkaa socda muxuu yahay na meeshuu kusoo dhamaystirmi doono maxay tahay qaabkee lagu hergelin karaa soomaaliya ina mar dambe u midowdo waxaasoo dhan ilaa hadda ma muuqdaan oo shacabka soomaaliyeedna lagama maaragtay jaahil bixinin marka waxaan jeclaan lahaa khilaafaadka waxaa keenaya kala hadalka iyo ismaandhaafka ka jira wafdiga labada kooxood masalaya shirarka imaanaya waxaasoo dhanna waxaa looga hortegi lahaa in marka hore la qeexo ujeedada laga lehay shirarkan sababaha loo imaanaya ilaa iyo turkiya maxay tahay iyadoo la iman karo hargeysa ama la iman karo muqdisho aniga waxaan jeclaan lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya inay u muujiso walaalaheyn reer somaliland inay kusoo dhaweyso muqdisho in lagu qabto shirka ugu horeeya oo looga wada hadlaayo arrimaha siyaasadda ka baxtan maaragtay n arrimaha oo iskaashiga iskaashiga waxaa ka horeya horta marka hore mawqifkan dowladnimada muxuu yahay soomaaliya maxay ka qabtaa qaabkay looga heshin karaa sida dib loogu soo noqon karaa in maaragtay labadaa wala dad oo walaalo ah ay maaragtay dowlad u wada yeeshaan oo oo geeska africa ay ugu wada maaragtay badbaadaan marka waxaan isleeyahay haddii wadahadalka uu sidaa ufurmi lahaa oo siyaasadda laga bilaabi lahaa arrimahan kale way iska fududaan lahaayeen laakiin intii siyaasaddu ay cakiran tahay waxaa soconaya buuqaan soconaya mar walba horumarna lagama gaarayo shirarkan waxaan waxaan isleeyahay dowladda federaalka soomaaliya wejigabax ay ku tahay mar walba inay wasiire ay u dirto shirar noocan oo kale ah oo la ogsoon yahay inay maaragtay kusoo dhamaan doonaan maaragtay qaabkan hadda ay kusoo dhamaadeen oo kale aad baad umahadsan tahay xaamud baan siinaya xaamud waad maqlaysaa sida dooda loo dhigayo horta kolleyba cabdinuur waxaan mudane cabdinuur waxaan ku taageersanahay in shirarka waddanka lagu qabto shirar kastoo la qabanayo waayo imika dee dawlad taamaa jirtaa waddankana waa lagu qaban karaa meelo badan oo lagu qaban karaana way jirtaa walaalkii maxamedna waxaan leeyahay oo yidhi gacmo shisheeyo fara badan baa ku jira marka laga soo bilaabo koob iyo sagaashankii ama dee ka horba dee waad ogeyd inay gacmo shisheeya ku jiraan oo shirkaa dee burceed uu maxamed ka hadlayayba saddex jenaraal oo ciidamadii mingista ah joogay markaa oo dadkana markaa dee la cabsi gelinayo oona lagu qasbayayba inaan waxaa saxeexaan
waxyaabaha qaarkood ee aan runta ahayn inaynu iska dhaafnay anaa shirka
iyo maskaxdayda ku jirana waan sheegaya oo dee soomaali dadku wadanku laba uma qaybsana soomaalturkiya iyo meel kasta ha la iskugu tago wadanka ha la iskugu tago laakiin sadaacad ha loo wada hadlo soomaali awdal hadday dhib sheeganayso waa in la dhegaysto hargeysa hadday dhib sheeganayso waa in la dhegaysto hadday khaatumo shir sheeganayso waa in la dhegaysto ogowta kalena dadkani dad shaqo tegay maaha oo dee cali khaliif prime minister buu wadanka ka ahaan jiray iminkana dadkiisii buu masilaa dee qof shaqo tegay maaha dadka reer awdale ee hadlaaya ee meel kasta joogina dee dad maaha xeldoon iyo muxuu ahaa lacag raadinaya waa dad dadkoodii u hadlaaya sida aad maxamedow aadba ugu hadlayso ummadaadaba iyakuna ugu hadlayaan marka soomaali ha is wada dhegaystamarka waynu heshin karaynaa takalena cabdinuur waa gartay
arrintu ay tahay arrin siyaasiya waad mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsantihiin aan kala helno aad aad baad umahadsantihiin waxaan rabaa waxaan rabaa xaamud baan la hadlaya xaamud xaamud baan la hadlaya xaamud doodeennu somalilan gudaheeda kuma saabsano oo marka awdal iyo laga hadlayo qaatumo iyo dhulkaa laga hadlayo o dhan waxay noqonaysaa in gobolkii gudihiisii aan si gaara uga hadlayno hadda waxa doodeennu ay ka sarreysaa oo waxaan ka hadlaynaa wadahadalka soomaaliya iyo somalilan udhexeeya dowladda soomaaliyana waxay aqbashay inay somalilan la hadasho iyadoo aan ku kala qaadqaadin maxamedow anu intii aan noolaa oo dhan wax soomaali la yidhaahdo weligay ma rumaysan dhegaystayaal intiinnii dib uga soo biirtay dhegaysiga idaacadda waxaan idin xusuusinaynaa inaad nagala socotaan idaacadda v o eeda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa doodan ka qayb galaya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya qadka taleefanka ee magaalada new york dalka maraykanka ayuu ku jiraa qadka magaalada colombos ohio ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale ku jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo ee soomaaliya kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka ohio qadka magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxaa isna ku jira xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif aan mar kale dib ugu noqonno barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waxaa siinayaa maxamuud cabdulaahi jaamac sifir
waxyaaba badan baynu soo qaadnay horta waxaan jeclay arrimaha sidaad adiguba u sheegtay arrimaha haddii dhibaato somaliland dhexdeeda dhibaata waa ka jirta laakiinse sida loo buunbuuninaya maaha waxa somalilan waxay u diyaartay wax allaale wixii dhexdeeda inay wadahadal iyo iskaashi iyo wadatashi ka ka qayb gasho marka dad ama dadka kan cali khaliif iyo eh, khaatimo dhah eh, wax anigu wax wax kaloo meel kale wax ka jiraan kama warhayo laakiinse meesha wax ka jira imika waa waa gobolada Maxamed, waad ogtahay Waqooyi iyo Cabdirraxmaan Shariif, xamud xamud waqtigaaga waqtigaaga ku siinaynaa raalli ah xamud sifir hadalka u dah
anigu aan isleeyahay soomaaliya soomaaliya inay ka waantowdo inay ka faa'iidaysato mu- somaliland marra ma dhex gasho arrimaha eh, koonfur dhexdeeda laakiinse somaali soomaaliya mar walba way isku daydaa way isku way way soo dhawaysaa way ka- way way way sii way fidisaa oo isku oo sii kala fogaysaa dadka reer somaliland gudaheeda marka waxaan odhan lahaa haddii wanaag la doonaayo a- iyaguna ha joojiyaan fa- een, fadqalalada ay had iyo jeer kula dhex jiraan eh, somaliland dabeetana iyagoo laba dhinaca ha wada hadleen marka aan dabeete qaabka loo wada hadlaayana wa yani cilado siyaasadeed in laga eh, cilado badan in laga saaro waxa ugu muhiimsan in dad in labada dhinacba ogolaadaan in la dhexdooda laga doodo aayaha ummadda soomaaliyeed iyo si ay iyo wax inay raacayaan iyo inay kala baxayaan In dood xalaal ay maxamuud jaamac leedahay, mid walba maxamuud ka cabdulaahi jaamac eh, waxaan rabaa wax mid yar ii kaadi cabdinuur maxamuud eh, eh, hadalkaaga anigoo tixraacaya eh, in badan oo eh, ka mid ahaa somalilan mas-uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay hadalladay ku celcelinayeen waxay ahayd eh, koonfurta marka hore iyadaha soo heshiiso oo nidaam iyo dowladnimo iyo maamul hala timaado marka ayaan ka wada hadli karnaa aayaheena iyo mustaqbalkeenna ayaa doodoodu mar walba ahayd Eh, hadda haddii somalilan dhexdeeda sidaad sheegaysa eh, wax ka dhex jiraan oo khilaafyada ay jiraan soo hadhow suuragal maaha in la yidhaahdo somalilan hadday doonayso inay nala hadasho iyada dhexdeeda ha kasoo heshiish ha kasoo heshiiso wa- wa- wax waa ma wuxuu khilaafkan ka hadlayaa waxa weeye een, eh, ko- kooxa kooxa kooxa eh, wax tabanaya oo le waxbaa naga maqan marka wax kastaba haatee laakiinse wa- wa- mabdayan waa ogolaya qolo waxa waxaa muhiima in qolo waliba dhexdeeda ka heshiiso maaha koonfur qolayna ka heshiiso koonfurna dhexdeeda ka heshiiso somaliland ka heshiiso iminka qaabka somaliland hadday hadday is haystaan ayadaa is haysta hadday heshiinaysan ayadaa heshiinaysa laakiinse soomaaliya waxaa ka jooga shan iyo labaatan kun oo ciidamaa jooga adduunka ah, qaramada midoobey mission geeyey african union baa jooga eh, koonf- eh, walaalada soomaaliya ay somaliland bay heshiis la galeen maxay heshiis ula galayaan hadday adduunkii oo dhan ayagu gacanta ku haystaan marka waxaa weye waxaan leeyahay gacmaha shisheeye iska- kaalin weyn bay ku leeyihiin mur eh, eh, xal la-aanta dalkeenna marka waxaan leeyahay een, wa- waxa waxa fiican in in si daba oo cilmiyeysan oo dhexdhexaada anigu somaliland baan wakiil u ah laakiinse iminka u hadli maayo iyada aniga caqligayga iyo aragtidayda ya- i- sida xalka sooma labada dhinac bay ugu jirtaan doonaya yaan tilmaamaya Ah, Waa aad mahadsan.
aad- aad baad u mahadsantihiin eh, dhammaantiinba waan idinkaga mahad celinaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ka qaybgalkiinu een, aad baan ugu mahadinaynaa aad baad u mahadsantihiin
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelayay maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra'iisul wasaare farmaajo ee dowladda soomaaliya iyo xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif sheekh axmed dhammaantood waxay ka qayb qaateen barnaamijka iyagoo ku sugan dalkan maraykanka intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno dhegaystayaal waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
xubintay faaqidaada toddobaadka iyo maxamed colaad xasan aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington gabagabadii idaacaddeenaan kusii soconnaa dhegaystayaal ismaaciil xuseen farjaro dhinacayga fadhiya aan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ismaaciil mahadsanid falastiin wararka ka imanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in iska hor imaad u dhexeeya maleeshiya beeleed uu ku dhex maray deegaanka saaxo kaasoo ay ku dhinteen afar qof ayna ku dhaawacmeen ilaa saddex qof oo kale oo dhammaantood ahaa dadkii dagaalamayey dagaalka ayaa ka dhashay muran ku saabsan waraab iyada oo lagu jiro xilliga jiilaalka dhaawaca oo ka koobnaa dhinacyadii diriray ayaa la kala dhigay galdogob iyo gaalkacyo dagaalka ayaa la sheegayaa in uu si iskii ah hadda u istaagay sanadkii hore ayaa dagaal midkan la mid ah waxa uu ka dhacay tuuladaasi saaxo abaanduulihii sare ee jabhadda al nusra front ee xidhiidhka la lahayd alqaacida abuxamaam al shaami ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday kulan ay ku lahayd jabhaddu dalka syriya al-shaami waxaa lala dilay dhowr xubnood oo kale warbaahinta syriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay weerarka cirka ah ku qaadeen gobolka idlib hay-adda xuquuqda aadanaha syriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in dilka al-shaami laakiin may caddayn cidda dilkaas ka dambeysay mahadsanid ismaaciil markana waa kaalimihii sugaanta codadka macaan ee fanaanada maka maxamed maka deegaan iyo fanaanka nuur cilmi heest waa heestii xariir ismaaciiloo waxay leedahay xalaawo jadiinka aan xagan iyo xariirta la daawadaa tahay wow, wow, wow.
xodxodiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii gelin xishoodo hablaha anxaalay adigsay aragtidaadii xodxodiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii gelin xishoodo hablaha anxaalay adigxisay aragtidaadii warmooy xubnahaaga kala shuban intaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jidhkaagan caadalahu halay dambiyaan hurdada laday warmooy xubnahaaga kala shuban intaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jidhkaagan caadalahu halay dambiyaan hurdada laday aniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool barmooyina taan xushaa tahay xaniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool barmooyina taan xushaa tahay
heestaas ay ku luuqaynayeen maka maxamed iyo nuur cilmi waxay gebagaba u tahay idaacaddeenii fiidnimo ay halkan si wada jira idinka daadahaynayeen falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaynu idaacadaha soo socda ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasio kulanti dambe oo xiise leh kan xiise guurdhigay hubeera jacayl ka xaajiyey caslada xiili ka gaarayeesiday kadibxisay aragtidaadii kan xiise guurdhigay hubeera jacayl ka xaajiyey aslada xiilikan gaari heesido midbeegu xiisay aragtidaadii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.